wasaaradaha inala xisaabtamo oo wasaarad walba markeeda lala fariisto oo wasaarad walba shaqadeeda lagu dabagalo hawsha arxayso islamarkaasna wasaaradda gudato waajibaadkeedana la bogaadiyo oo wasiirkaasi la dhiirigeliyo oo sida maaragtay shahaado sharaf le waxaweeye wasiirka aan markaa shaqadiisa gudanin oo maaragtay aan kasoo bixin shaqadiisana dee wasiirkaas muxuu ahaa la laga saara meesha oo la bedelo ayay ahayd xilligan xilligii xukuumadda ay sii jirid hal sano iyo wax yaraa ka haray muxuu ahaa dawladan hadda waktigeedii hal sano iyo xoogaabaa ka haray waxa weeye kolleyba hadda arrintaani way dhacday way ku haboonaan lahayd maaragtay in waktigooda ay dhamaystaan qofka muxuu ahaa hawshiisa gabayna keligiis ay darbaaxada ku dhacdo oo maaragtay shaqada laga fariisiyo way ku haboonaan lahayd arrintaasi marka